khilaaf xoogan ayaa mar kale waxa uu soo kala dhex galay madaxda ugu sarraysa ee dalka madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo iyo ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble taasoo la xiriirta doorashooyinka khilaafkan ayaa walaac waxa uu ka abuuray soomaalida kuwa gudaha iyo dibaddaba haddaba aqoon-yahanada soomaalida ah ee dalka kanada sidee ayay u arkaan khilaafka soo cusboonaaday xalkuse muxuu yahay warbixintan waxaa ku eegaya wariyaha v o ed ee kanada xuseen nuur xaaji khilaafkan ayaa yimid kadib markii madaxweyne farmaajo uu sheegay inuu shaqada ka joojiyey ra-iisul wasaare roble halka ra-iisul wasaarahuna uu tallaabadaasi ku tilmaamay mid afgembi ah oo baalmarsan dastuurka haddaba qurbajoogta soomaalida gaar ahaan aqoon-yahanada ayaa si dhow ula socda xaaladda dalka iyo khilaafaadkan soo cusboonaaday brofesor xuseen warsame oo bare ka ah jaamacadda kaalgary ee dalkan kanada oo aan qadka taleefonka kula xiriiray ayaan weydiiyey aragtida aqoon-yahanka ee ku aadan khilaafkan soo cusboonaaday xuseenow aqoon-yahana qurbajoogta aad iyo aad bay uga naxeen isqabqabsigan ugu dambeeyey ee madaxda dowladda waxaa laga yaabaa in uu noqday isqabqabsigani qorigii yaraa ee xaabada ahaa ee awrka dhabarka ka jebiyey inuu noqday baa laga yaaba oo dadku waan daalay meelo badanna waan kaga jiraa waddanka oo wax uqa qabannaa niyad jab baa nagu dhacay runtii waxa ugu weynee laga sugaya dowladdu wuxuu ahaa in uu soo dhammaystiraan doorashooyinkii oo madaxweyne la doorto uu dabeetana magacaabay ra-iisul wasaare waxaan ku tilmaamaa arrintaas roob da-aya roobkaasi markuu doodoog baa ka soo bixi kaasaan wada korsanayna wada dhaqaalaysanayna si kastaba ha u xumaadee waxbaa socda doorashooyin baa socday haba yaryaraadaanoo marba labaha lasoo tuuree isqabqabsigu xuunbuu ka sii dhimayaaye dadejin maayo dib u dhacaana ka daran waxyaalaha yaryar ee khaldan dibudhaca ka daran waayo dibudhacu wuxuu keeni doono ma naqaano ma dagaal buu keenaya ma wax ka daran buu keeni doonaa laakiin waxoogaa xumaatahood iyo jaleecoog wuxuu keeni doonaa un dad aan dadkii ugu fiicnaynahay inuu meesha ka soo baxo laakiin khatar kama baqneen dowladda maraykanka ayaa isniintii sheegtay inay tallaabo ka qaadi doonto kuwa carqalada ku ah dariiqa nabadda ee soomaaliya brofesor xuseen warsame ayaan mar kale weydiiyey in hadalkaasi kasoo yaray maraykanka uu sababi karo inay siyaasiyiinta soomaalidu isxakameeyaan oo ay ka fogaadaan tallaabo kasta oo wax u dhimi karta nabadda dalka arrinta maraykanka hanjabaadiisa lama yaraysan karo waddamada galbeedka iyo hay-adaha galbeedka ayuu hormoodu yahay marka marka ay ugu yaraato waa marka la isakaa dhaafay layidhahdo war kuwan iska ilowno waxba kama soo socdaane taasina waxay keeni doontaa in dhaqaalo badanoona heli jiro ama quudin ha ahaato ama mashruucyo ha ahaato ama miisaaneed kabid ha ahaatee ay naga maqnaadaan ayay keeni doontaa marka arrintaasi yaan la yaraysanin waxaan see rajeynaya madaxda soomaalida oo ay ku dhex jiraan dad badan oo dowladda ka mida oo maamul goboleedyada aan ogahay inay dhex ordayaan ha dhegaystaan dadkaas bannaanka talooyinka ka imanaya maraykanka iyo ingiriiska dhawaaqiisuna waxaan filayaa runtii inuu xun ka sii tari doono ee aanu waxba u dhimin doonin cabdicasiis takar wuxuu ka mid yahay aqoon-yahanada soomaalida kanada wuxuu tilmaamay in wixii dastuurka baalmarsan uu dalka gelin doono dhibaatooyin hor leh haddii magaalada uu qalaaso weyn uu ka dhaco madaxweynaha iyo dowladda iyo mucaaradka iyo ganacsato cid guulaysanaysa ma jirto waxaa dhici doonta fawdo guud oo aan laga bixi doonin marka wax alla wixii ay ku tallaabsadaan oo xadguduba oo gees maraya wixii dastuurka lagu ballamay ahaa taa waddanka waxay gelin doontaa qalaaso weyn mas-uuliyaddeedana iyaga qaadi doona odayaal dhaqameedka iyo dadka akhyaarta ah iyo aqoon-yahanka faraha badan ee magaalada xamar joogana waxaan leenahay waktigan waa waktiga aad doorkiina aad qaadan lahaydeen haddaba xalku muxuu yahay waa kan mar kale brofesor xuseen warsame xalku wuxuu ku jiraa marka u horeeya horta isdejin deganaash ayuu ku jiraa waxaana odhan lahaa madaxda labadooduba dib ha ugu noqdaan mowqifkooga gaarka ah dib ha ugu noqdaan oo ha iska shikiyaan malaha wada saxmatiid ha is idhaahdaan qiimaha ugu badanna ha la siiyo maxaa yaraynaya wakhtiga ugu yar ku soo dhammaynaya doorashooyinka oo halka loo socdo oo aniga lahaa waa roob di'i doona oo doog laga sugayo sidaa darteed walaalkay madaxweyne maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo waxaan ka codsanayaa isagaan dhabarka sii saarayaa waxaan ka codsanaya inuu dib uga noqdo shaqa ka joojintii ra-iisul wasaaraha oo uu candhuufta dib u liqo taasaa furuhu yahay furaha labaad waxa weeye walaal ra-iisul wasaare rooble yaan la yscarinin ragga lama cadhiyo iskugu yeedh madaxdii maamul goboleedyada iyo maamulka banaadir go'aan oo aad deg deg ugu derdeer gelinaysaan doorashooyinka lama oga halka khilaafkan laga aadi doono balse waxaa sii xoogaysanaya cadaadiska beesha caalamka ay ku saarayso madaxda dalka ee ku aadan ka shaqaynta amniga iyo derdergelinta doorashooyinka dalka xuseen nuur xaaji v o a toronto